Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Haddaan su'aasha usoo laabto, shirkaddan la yiraahdo DeepSeek oo sida ay sheegayaan ah shirkad gaar loo leeyahay oo nin Chinese uu leeyahay ama maxaan ku irahdaa ganacsade Chinese uu leeyahay. Waxay soo saartay asbuucan program AI ah ama Artificial Intelligence wax la yiraahdo program ah oo DeepSeek R1 loo bixiyay ama ay ku magacaabeen oo la mid ah ama sida ilaa hadda inta la sheegayo ama la tilmaamayo ah ama noqday program yacni qaban kara ama la mid ah ama u dhigma programyada AI-da sida ChatGPT-ga waxa la yiraahdo oo shirkaddan OpenAI ay leedahay Maraykanku laga leeyahay. Programkan iyo soo saaristiisa iyo baahintiisa iyo iclaamintiisu laba siyaabood ayay u saameysay suuqa tiknoolajiyadda ama AI industry-ga waxa la yiraahdo gaar ahaan khaasatan Maraykanka. Marka koowaad qolyihii soo saaray programkani markay ka warramayeen cost-giisa iyo waxa uu ugu kacay waxay tilmaameen toban milyan oo dollar lacag gaaraysa inuu maaragtay ugu kacay qiimo ahaan samaynta hadday training noqoto iyo hadday qalabkay u baahan yihiin noqoto iyo hadday baahintiisa noqotaba toban milyan oo dollar inay ku sameeyeen. Halka programyada u dhigma sida ChatGPT-ga oo kale sharkadaha ay tilmaameen inuu ugu kacay maxaan ku irahdaa lacag gaaraysa lix dhibic lix bilyan oo dollar six point six bilyan oo dollar inuu ugu kacay oo runtii laba xaddi ama laba lacagood ama laba qiime runtii oo aad u kala fog ah. Marka labaad programkan iyo programyada la mid la midka ah samayntooda ama ikhtiraacooda koowaad iyo ka shaqaysiintooda iyo adeegsigooduba wuxuu u baahan yahay awood kombuyuutar oo runtii awoodda kombuyuutar ee la yaqaano caadiga ah ka badan oo xad dhaaf ah ilaa xad la odhan karo. Awooddaas kombuyuutareed marka waxay u baahan tahay qalab gooni ah qalab kombuyuutar oo gooni ah waxyaabaha chips-ka la yiraahdo. Waxyaabahaas marka iyo qalabkaas goonida ah ee AI-du samaynteeda iyo ka shaqaynteeduba ay u baahan tahay waxaa sameeya kambaniya Maraykan ah inta badan khaasatanna company NVIDIA la yiraahdo oo maxaan ku irahdaa asagu la odhan karo ilaa xad qalabkaas iyo waxyaabaha Artificial Intelligence-ga la xiriira monopoly buu ku haystaa. Waxay sheegeen injineeradii programkan sameeyay qalabka ay isticmaaleen iyo chips-ka ay isticmaaleen inuu ahaa qalab hadda ka mamnuuc ah in China loo dhoofiyo marka koowaad. Marka labaadna qalab ilaa xad outdated ah ama laga gudbay ah. Marka saddexaadna ay ka dhaliyeen awood tii loogu talagalay aan ahayn ay ka dhaliyeen. Saddexdaa shay marka marka la isku geeyo waxay kambanigii iyo maxaan ku irahdaa shaqadiisii iyo soo saaristiisii iyo tiknoolajiyaddiisii iyo monopoly-gi uu ku haystay meeshaas ay ka dhigtay yacni mid ilaa xad laga maarmi karo. Oo suuqii AI-ga iyo tiknoolajiga guud ahaan ee caalamka waxaa muuqatay yacni expertise-ka uu kambanigani sheeganayo iyo price-ka ay chips-kiisa iyo qalabkiisu ay leeyihiin yacni in laga maarmi karo inta ugu badan ilaa xad maanta oo kambanigana uu tusay iyo programkan in laga maarmi karo. Arrintan marka waxaa ka dhalatay in maaragtay shares-kii kambanigan uu la yiraahdo lacag lix boqol oo bilyan oo dollar hadda maraysa buu lose gareeyay labada saddexda beri ee ka soo wareegtay iclaaminta programkaas. Kambaniyada la midka ah oo shirkadaha Maraykanka ah oo AI-da ka shaqeeya sida Alphabet iyo Microsoft-na ayaguna oo programyada AI-da hulhuna sidaas oo kale si la mid ah hoos u dhac ayaa ku yimid maxaan ku irahdaa stock-koodii ama shares-koodii. Suuq-geynna ilaa hadda lacag one trillion dollar ku dhow ama gaartay ayay maaragtay ay maaragtay arrintaas u gaartay. Labadaa qodob marka laga soo tago qodob kale oo saddexaad oo uu saameynta uu ku yeeshay baa waxay tahay isticmaalka programkanu waa mid free ah oo si maaragtay bilaash ah caalamka oo dhan hadda looga adeegsan karo. Halka programada la midka ah oo shirkadaha reer galbeedka ah ay leeyihiin yacni bilooyin iyo sanado ay maaragtay lacag ahaayeen oo lacag lagu isticmaali jiray ilaa haddana qaybaha ugu casrisan ugu casrisan oo programyadaas ay leeyihiin oo ay lacag yihiin oo qofku ilaa uu lacag bixiyo uusan maaragtay iska isticmaali karinin haddii uu yahay qof research samaynaya oo waxaan inuu ogaado waxay qaabkay u samaysan yihiin iyo meesha siday u shaqaynayaan uu yahay iyo hadduu qof maaragtay iyo sharikad si caadiya programyadaas awoodooda iyo capabilitygooda inuu ka faa'iidaysto uu yahayba sidaa darteed maadaama programkanu majaanan si bilaash ah uu u isticmaalayo yacni waxay ku qasbaysaa dad badan oo programyada maxaanku irahda sida chat g p t oo kale isticmaali jiray inay maaragtay ka wareegsadaan oo ay maaragtay programkan bilaashka ah maxaanku irahda ay adeegsadaan maadaama isla intii uu programkaasi u sameynayay in lamid ah uu u sameyn karo programkan